faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays redio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan redio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye redio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran redio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya oo halkani waa reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo saaxiibadana dhagaysanayo maanta qodobada aad maqli doontaani waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland siciide cabdulaahi dini oo guddi u magacaabay daadadkii ku dhuftay magaalada qardho beeraleyda magaalada gaarisa ee dalkaasi kenya oo sheegay inay roobabkii ka dacay khasaaro ba'an u gaarsiiyey dalagyadooda shariif sheekh axmed oo ku baaqay in si deg degaa lagu gurmido sacabka ku nool magaalada qardho askarigii ugu horeeya oo ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom oo laga helay cudurka halista ah ee coronavirus dagaalamayaasha al-shabaab oo goob fagaaraha ku tagtay ru- saddex ruux ay ku eedeeyeen inay la shaqaynayeen diyaaradaha maraykanka ee duqeymaha ka fuliya soomaaliya madasha xisbiyada qaran oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbatay in baaris lagu sameeyo hay-adaha nisa qodobadaasi wuxuu nagu soo koray intaa war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayo oo eegar u diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ramadaanulkariim ayaana habadiidii kalaynahay meel walba aad joogtaan iyo si kastoona maqlaysaan waa subaxnimo arbaca ah taariikhdani ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha afraad abriil sannada laba kun iyo labaatanka intaasi waxaayan qodobada ugu door koranaa warka subaxnimo warkana maanta waxaa idiin akhri doonaa anigoo ah meeya sharaaf karaama iminkii haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan madasha xisbiyada qaran ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in- inay baaris ku sameeyaan hay-adaha nisa ee ka howlgala gudaha magaalada caasimada ee muqdisho warqad ka soo baxday madasha xisbiyada qaran kuna taariikhsan sagaal iyo tobankii bisha abriil ee sannada laba kun iyo labaatanka ayaa waxaa madasha dowladda federaalk soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada guddoomiye aqal ee xereelelyaha guud ee qaranka ugu dalbaday inay baaris ay ku sameeyaan hay-adaha nisa waxyaabaha laga baarayo madasha xisbiyada qaran ayaa waxay ku sheegeen in muddooyinkii dambe ay soo baxayeen warar ay sheegayaan in hay-adaha sirdoonka nisa iyo dagaalamayaasha al-shabaab uu xiriir ka dhexeeyo sida qoraalka lagu yidhi sidoo kale waxay si gaar ah ay u dalbadeen in baaris adag lagu sameeyo weerarkii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar sanadkii hore oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxaana ka mid ah allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar injineer eliiso uu dhaawac culus soo gaaray ugu geeriyooday magaalada dowxa ee caasimadda dalka qatar madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan eedo la xiriira iyo wada sheekaysi la sheegay inuu dhex maray xubno ka tirsan hay-adaha nisa iyo dagaalamayaasha al-shabaab sida qoraalka lagu sheegay warka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa ka koobnaa shan qodob waxaa kale oo ka mid ahaa in baraha hay-adda nisa lagu baahiyo warar lagu marin habaabinayo shacabka oo dano gaar ah laga leeyahay waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen madasha in hay-adaha sirdoonka oo amniga qaabilsan laga fogeeyo siyaasadda loona dhiibo farsamayaqaano ku xeldheer sirdoonka iyo amniga qaranka ugu dambeyn madasha xisbiyada qaran ayaa dhaliirsan jawaabtii hay-adda nisa ay isaga fogeeyeen eedii kenya ay ahayd in al-shabaab ay la wadaageen xogo ka dhan ah xukuumadda nairobi madasha ayaa sheegtay in warqadda war-alinta ah oo soo baxday toddobiyo tobankii bishani ay ahayd mid jilicsan islamarkaana aysan ahayn jawaad ku fiican ummadda soomaaliyeed iyo taageerayaasha caalamka madaxweynaha maamulka puntland siciide cabdulaahi dini ayaa gudi u xil saaray daadadkii ku dhuftay magaalada qardho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciide cabdulaahi dini ayaa magacaabay guddi ka kooban afar iyo labaatan xubnood oo wax u qabta qoysaska dhibanayaasha u noqday daa'idkii ku rogmaday magaalada qardho ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland madaxweyne dini ayaa guddi u magacaabay oo u badan godihiisa wasiirada ayaa waxay qabanayaan qiimeynta dadkii dhibaatada gaartay gurmad siinaya iyo soo gudbinta guud ahaan khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay waxaana ka mid ahaa xubnaha guddigaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka caalamiga wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo xubno kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa musiibooyinka ka dhashay daadadka sabab ugu dhigay dadka oo degay meelaha biimareenada ah balse waxa uu tilmaamay in wax laga bedeli doono dhanka kale waxaana la helay dad aan tiradooda ilaa iminka aysan shaacinin guddigii loo xirsaaray raadinta shakhsiyaad raq iyo ruux lagu waayay kadib markii ay la tegeen daadadkii roobabkii xoogana ay ka da-ay magaalada qardho dadkani ayaa la sheegay inay geedaha koreen sidaasina ay ugu hareen dadkii qaaday daadadka waxaana lagu daweynayaa xarumo gaar ah oo loo qorsheeyey intaanan ka bixin wararka magaalada qardho madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeed ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka ku nool magaalada qardho
gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeed ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa shir gudoomiyey shir qaafogaan arag ah video conference oo yeesheen madaxda madasha oo ka arrinsanaya xaaladda dalka gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo daadadka waxyeelada ba'an gaarsiiyey magaalada qardho gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan u gargaaridda shacabka magaalada qardho shirkani ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaan cabduqaadir cosoble xildhibaan sulaymaan xaashe xildhibaan fiqi doctor shirwac maxamed siiriin doctor raysha cayse kablow maxamed madoobe nuunow shariif xasan sheekh aadan iyo mas-uuliyiin kale madasha xisbiyada qaran ayaa intuu shir ka socday waxay shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen inay qaataan talooyinka caafimaad ee ka hortagga coronavirus sidoo kale waxay ku baaqeen in loo gurmado shacabka magaalada qardho
al-shabaab ayaa goob fagaaraha ku toogtay saddex ruux dagaalamayaasha al-shabaab ayaa goob fagaaraha ku toogtay oo ku yaala degmada cayrbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud waxayna saddexdaasi ruux ay toogteen ku sheegeen in ay la shaqeynayeen maraykanka saddexdani ruux ayay toogteen al-shabaab ayaa iskugu jira laba wiil oo dhallinyaro ah iyo nin oday ahaa kuwaasi oo lagu magacaabi jiray axmed nuuno maxamed oo ahaa saddex iyo labaatan jir kuna eedeeyeen inuu la shaqaynayay diyaaradaha wax duqeeya ee maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya bashiir maxamuud dhagool oo ahaa labaiyo labaatan sano jir waxayna ku eedeeyeen inuu mas-uul ka ahaa duqeyn ay diyaaradaha maraykanka ay la beegsadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab bishaar axmed cabdulle oo ahaa konton sano jir waxayna sheegeen inuu la shaqaynayay diyaaradaha duqeymaha fuliya ee maraykanka iyo maamulka hirshabeelle al-shabaab ayaa waxaa horay sidaani oo kale meelo badan oo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta soomaaliya fagaarayaal ku yaala waxay ku toogteen dad ay ku eedeeyeen inay la shaqaynayeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha taageera beeraleyda magaalada gaarisa ee dalkaasi kenya ayaa sheegay in roobabkii ka da-ay magaaladaasi ay khasaaro ba'an u geysteen dalagyadooda guddiga ay ku midaysan yihiin beeralayda magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa warbixin ay soo saareen waxay kaga hadleen saameynta bacan uu ku yeeshay wax-soo saarkooda roobabkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka da-ay xubnaha guddiga ayaa warbixinta ku sheegay in khasaaro dhanka dalaga ah uu soo gaaray kadib markii biyaha daadadka ee roobka ka dhashay ay soo saareen wax-soo saarkoodii oo horay u tacbadeen waxaa intaasi ku dareen in howsudhac uu ku yimid wax-soo saarkooda sabab la xiriira in khasaaro ay galeen maadaama inta baran beeralayda ay arrintaasi ka siman yihiin oo dhibaatadu wada gaartay dowladda waddanka kenya ayaa waxay ka dalbadeen inay gacan ka siiso sidii ay ugu soo kaban lahaayeen dhibaatooyinka dhaqaale ee gaartay si ay uga hortagaan in hoosudhac aan kabasho lahayn ay golaan beeraleyda magaalada gaarisa ayaa waxay inta badan beertaan dalagyada kala duwan xiliyadani oo kale ayagoo ka faa'iidaysanaya wakhtiga roobaadka ee la gudagalay mararka qaar waxay la kulmaan dhibaatooyin ka dhasha daadadka roobka uu soo saaro abuurka beerahooda ay ku tallaaleen si ay u gortaan kolka wakhtiga la gaaro islamarkaana ay u ibgeeyaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi
askarigii ugu horeeyay oo ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa laga helay cudurka halista ah ee coronavirus
askari ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom una dhashay dalka uganda oo ku sugan soomaaliya ayaa laga sheegay in laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban xilwareedo ka tirsan amisom ayaa v o a-da u sheegay in askarigaasi uu ka howlgelayay dekedda magaalada caasimada ee muqdisho oo dhaqdhaqaaqiidu badan yahay askarigani ayaa ka bixin soomaaliya muddo lix bilood ah waxaana ilwareedadu aaminsan yihiin inay tahay xaaladdu ugu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha soomaaliya waa askarigii ugu horeeyay ee ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom ee laga helay cudurka coronavirus ilo ka tirsan amisom oo diiday in magacooda la sheego ayaa intaasi ku daray in howlgalka amisom uu qaaday tallaabooyin caafimaad oo ku dhaqangelinayo xarunta howlgalka amisom iyo xarumaha kale ciidamada oo ay ka mid yihiin wacyigelin goobaha biyaha farxalka laga helo saabuun iyo weliba goobo lagu karantiilayo dadka looga sheekeeyey xanuunka covid sagaal iyo toban soomaaliya ayaa waxaa guud ahaan laga diiwaangeliyey dad gaaraya shan boqol labaatan iyo sideed kiis oo covid sagaal iyo tobanna iyo dhimashada siddeed iyo labaatan qof oo cudurkaasi u geeriyooday cudurkani ayaa waxa uu saameyn bacan ku hayaa dhammaan dalalka caalamka waxaana inta badan dalalka caalamka ay ugu horeeyaan maraykanka iyo talyaaniga uu dad badan u dhashay dalalkaasi oo u halakeeyey cudurkani cudurkani oo markiisa ugu horeeya laga helay dalka jina ayaa waxa uu cadu ka sii faafayaa dhammaan dalal badan oo ka tirsan caalamka waxaana cudurkani u geeriyooday in ka badan hal milyan oo qof
warkii aad kala soctay rediyo cadado siddeed siddeed dhibic shan megaartis intaasi ayaan kusoo afmeerayaa saaxiibayaal cadaadihii deegaanada ku dhadhow ayaa si toos ah nooga maqlayseen halka ku nool halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nagala socdeen muddo dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber megaartiisa warkan warkiisa xiga ayaa inoo madallaa balse inta ka horeyso waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ismaqal dambe xiise leh nabaadiino